raxmad degmada guud ahaan raxmad xoogla ayaa ka daaday saameyntii inagu yeelatay waxaa kamid a meesha la yidhaahdo ceeraayo waxay la tagtay shan gaadiid ah oo gaadiidka badda mara ah ayay la tagtay oo aan lahayn oo iyadu burburay wadooyinkii wadada bariga basaaso iyo la isku xirta waa go-an tahay oo wax kasoo geli kara male sanbuurta kasoo buurta ka timaada ee baran gobolka baran ka timaada waa naga go-an tahay tan galbeedka naga soo gashaa waa naga go-an tahay badda mooye mee badda iyo cirka maaha meel noo furan oo hadda aan mari karnaa ma jirto waktigan annaga ka degma ahaan dilbiri meesha la yidhaahdo iyona tiirada la yidhaahdo weerihii togii horta wadadii mari jirtay way go-day oo togaasina waa go-an yahay weerihii way la tagtay ceelashii way duugtay laas degmada weyn ee laasfaray ee magaalada weyn aan joogno oo ku sugan nahayna guryo badan guryo guryo badan ayaa dumay ilaa haddaan sawireynay oo hawshooda ku jirnay ilaa sideed iyo toban guri ayaa dumay oo dhulka galay inta kalena dhaawacyo ayaa gaaray dadku dhammaan way ka baxeen oo banaanka ayay uga baxeen haddana weli guryihii way ka cabsoonayaan oo banaankay kaga banaankay ka joogaan roobabkiina weli way da-ayaan oo barto annaga hadeerna ma hayso laakiin buuraha naga sarreeya iyo dhinaca galbeedka iyo dhinaca bariga iyo buurta naga sarreysaba hadda waa ka da-ayaa gaadiidka degmada laasfuray ee badda waxyeelada iyana gaadhay kolley ilaa afar shan gaadiida dhaawacyo gaareen halka tobaneeyo kalena shabaagtii iyo wixii qalabkii ay siteen ay ka go-een adigu saameynta uu nagu yeeshay iyana waxaa kamid ah buuraha buuraha buurta sare beerihii beeraha beeraleyda waxay iyana sheegayaan in beerihii guureen dooyinkii loo soo mari jiray in ay go-an yihiin saameynta uu nagu yeeshay hadda guud ahaan intaas ayaa ugu weyn oo dhaawacyada hadda dhacay imise maalmood ayay magaalada go-doonka ku jirtaa waxay ku jirtaa hadda maalintii saddexaad maalintii saddexaad weeye hadda
waa gartay marka nolosha dadka iyo maadaama magaalada aysan soo gelaynin maciishadii hadda bal ka waran magaalada xaalkeeda dadka halkay wax ka helaan
wallaahi way iska waa gabaarsi boosaasaan awalba degmada awalba meelaha ay aadka u isticmaali jirtay oo raashinka iyo ade ka adeegan jirtay xagga dekeda boosaaso iyo magaalada gobolka boosaaso ay ahayd adeega uf aan kaba adeegan jirnay marka waa hadda waxa weeye way gabaarsi hadda bay dadku ku jiraanin lama oranka hadda ma oran karno way faaruqday laakiin gabaabsi ayay ku jiraan haddii aan xaaladdu sidan iska bedelinna de kolleyba xaalad adag marxalad adag unbay gelayaan
ka waran gaadiidka ay daadadku la tageen iyagana dadkii saarnaa warkooda ma hesheen gaadiidka ceelaayo ay kala tagtay meel khoori ah oo tog midhaaf tog afkiisa habeenkii u horreeyay bay ahayd meel khooriya bay ku jireen hoorigii ayaa daad ku soo rogmaday dabadeedna waa badweyntay la aado iyagu waa kuwaasi waa socdeen cidina ma saarnayn oo kuma lumin